waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali walaahi anaga australia waxaan keliya markii marat markii meel laguu sheego waa bicture mental bicture a qaadanaysaa mugta weliga waxaan weysan meel kan garuw ka buuxo oo aba origins fara badan oo hindida madow u eg ay joogaan oo dee adduunka ka dheer waxaan u haysanay meel mataqaanaa dadku ay waxyaalo fara badanoo waxaan loogu sheegaa aad u fiican waxyaalo badanoo waalan marka so far am we loving it good I made iyo waxbaan baranay yah marka we're enjoying so far maasha allah we're trying to explore waa garta waa mahadsan tahay haddaan nuur maxamed nuunow siiyo barnaamijka ugu weyna halkaadnaad u timaadeen waxaa la yidhahdaa arlaadi aid balin yar haddaa dadka u sharxda barnaamijkaas waxa uu yahay arlaadi aid waa organisation oo ama hay-ad samafal loogu targala dadka soomaaliyeed in wax loogu qabto waxaan laga soo aasaasay wadanka mareykanka waxaan rabnaa markan adduunka dacaladiisa inaan gaarsiino ee dadkase ugu qayb qaataan dadkeena wadankii hooyo joogo dhibaatooyinka jira in wax loogu qabto markaan ulajeedada ugu weyneed loo sameeyey waxay ahayd sidaa la socotaan waxaa jiro caalamka wadan kasta dadkiisa wax ka bedelo marka anagana waxaan go-aansanay dhinaca samafalka in dadka waxaan kaga bedelno anagoo u shaqeynayna ilaahay dartiisa wax lacagna aan ku qaadanaynin markaan sidaasaa loo asaasay waxaan usoo gaarnay inaan la wadaagno barnaamijka arlaadi aid dadka ku noola wadanka australia guud ahaan
waa garta waa mahadsantaha habe khaliif haddaan ku noqdo fadhigaagu waxa weye degan tahay magaalada minneabolis nin soomaalida u shactareeyaa tahay ama ku qosliya marka bal waxyaalaha aad kaga qosliyay soomaalidu dad qosla horta ma yihiin sida wallaahi nin yahow soomaalida waa waa hala qoslisiyo in laga qoslisiyo wax aad u adag waaye but if you have the right turns and hooks and if you have the tricks waa you can make them laugh you know midda kalena generationada way kala leeyihiin qaab kale ugu qoslisin lahayd nin soomaaliya weyn ingiriis inuu ku qoslo way adag tahay qof soomaaliya oo yarna af soomaaliya inuu ku qoslo way adag tahay marka wanaa iskugu dhex maxawaa iskugu dhex qastaa ee collection u samaysaa of course soomaalida wax oo standup comedianka wax ku cusub waaye ruwaayadaa la samayn jiray oo dhowr qof oo geeraar iyo gabayo iyo heese iyo wax leh iyo majaajila intaba inta hal qof soo istaago ninety minutes meel istaago wax nagu cusub waaye and we're trying to bave mataqaana the way for the other generations and it's really working and inay shaqaynaysaan waxaad ogaanaysaa how people respond and it's something we would like to continue dadka midda kale soomaalida waxyaalo badanaa kusoo dhacay oo post traumatic stress ah marka inay qoslaan is part of waxaan isleenahay rehabilitation ka mid yahayba waa garta gaar ahaan qurba joogta ama maraykan hadda ganaada ama australia hadda ganaada waxyaalaha ugu badan oo ay ku qoslaan maxaa ka mid a ugu qoslisiisid badanaa comediga marka la sameynayo soomaalida waxay aad ugu qoslaan something they can relate to ama nolosha noloshooda soo maray oo kale ama nin naag furay ama wax ka raacay ama nin qurba imaaday iyo basically something that happen noloshooda kusoo dhacay marka waxyaalahaas ay u badan yihiin inay mataqaanaa they sit back and realize maybe sometime in their life waxaas inay ku dhacay marka they tend to love waxyaalahaas oo kale and they enjoy it and then we always write something soomaalida markaa quseeyo micnaha culturally haddii aad ka hadasho wax soomaali aad tahay soomaalida ama qabiilada ama dhaqamada ama lahjadaha we have so many things to talk about marka abundance jiro of comedy in soomaaliya qofkii rabo inuu wax ka sameeyo marka it's beautiful thing waa garta soomaaliya tagtay muqdishoa tagtay waxaa muqdisho looga qoslay waxa minneabolis lagu qoslay maxay ku kala duwan yihin matalan haddaad waxyaalaha qaarkood way islahaanayaan forty fifty percent of them dadkii waa isla soomaali koliya locationka umaa u kala bedelaynaa meeshii ahayd cali kamiin iyo bakaaraha waxaan ka dhigaynaa lake street waxaan ka dhigaynaa richfield and then sheekadana qofkii magaciisan baa loo kala bedelaya usual it works ma waxaa jira meelo gooniyahoo stand upka lagu qabto oo habeenkii dadku yimaadaan oo ay lacag ka bixiyaan mise waa telefishinada iyo facebookyadanbaa way jiraan sometimes eventskan oo kale oo ree arlaadi camala um, I'm really associated with the, with this group arlaadi la yiraahdo marka showgii waxaan kusoo sameynay minneapolis oo kale several times way I was a part of it oo kale for the, for the get go markuu bilaabmayay marka usually barnaamijyada saas oo kale ah dadka markay isku imaadaan oo kale haddii maatalan loo heso wax loo sheega way caajisayaan marka waxaan fursad u helnaa inaan ka qosli siino oo sometimes aan ilow siino dhibka jiro wadankii waxyaalahaas oo kale marka yes way jiraan waa garta xafladda waxaa soo socota sabtida aad qaban doonto marka ma rabno joogagaaga ama waxyaalaha dadka ugu qosliso idaacada kasii daynxabad noogu dhufo baltan aad is leedahay qurba joogta aad bay ugu qosla walaahi middaa aan rabo inaan ku tuuro australia ka dhacday fortunately dhowr xabbaa ka dhacda laakiinse laba xab mahal xabaa noogu tuuraya calaa forja gudoomiyahana waa amar oo qabna soo maha in ayaga bidixna waxaa fadhiya saaxiibkii catoosh aad noo soo dhow aadan u salaamayna adiga xasan sidoo kale waxaa la yidhi australia brisbane waa meel aad u geeda badan oo geedaha qaadkan ka wadaa marka inaa saaxiibanaa magaciisa marwalka inaan ka sheegay lama kaxanaaqaan liba haddii sheekada aan maqasho marka waxaa la yidhi wuxuu yidhi afartan iyo shan beri markaan joogaan fuula geed marka nin ag fadhiya wuxuu yidhi nin afartan iyo shan geed shan beri aa joogtay anigana saacada markaan joogaan fuulu yidhi marka sheekooyinka marka oo majaajilada reer waqooyi reer muduga iyo reer baydhabo aad bay ugu baxdaan dadka aad bay ugu qoslaan siiba reer muduga nin reer mudugu ahaa marka wakti xun buu bar go-ay marka nin cadaana gurigiisoo dhowr mar loo dhaco isagana khati billah taagan ayuu guriga ugu tegay marka ninka marka gurigii meeshii derbiga laga soo boodi lahaa ayaa wuxuu mariyay rinjiga isha koolada dooliga iyo mid adag ninkana macaws iyo samaana kuu qabay kulalna waa jiray nin madowna wuu ahaa bidaar leh derbiga marka waad koolada dooliga kusoo dhaweynaysaa mugta way qabsatay dhacdhacdhac ninkii adiga fakan la ninka toos inta usoo qaata wuxuu yiri hey are you a human being waxaasuu yiri brother i'm somali let me go marka soomaalida iyo geedaheeda waxyaalo badan ka dhacay arrin xataa waxaa maqlay unfortunate event ah nin ka jabay dhabarka inaa maqasheen ma aqaan new zealand arrintaas dhacday marka arrimahan geedaha nin xataa waxaan maqlay waa sheekada labaad ya wuu soo marqaamay ciyaalka xaafadii ahaayeen meelay ka imaadeen marka waxay fuuleen geed war hadha fuul hadda waa wilhoog baa tahay marka xayawaanka kuwaala la yirahda waa taqaaniin waa is lazy animal sida lagu sheego geedka markuu fuul war hadha xayawaan bay hortaagan dhaqaaqi maaye maxaa sameeya war hadha waa la yaqaanaa u hordaaye in camar in camar marka australia waa I'm excited to be here australia waa meel qurux badan nuur barnaamijkan hadda halkan aad wadaan wadamo badan baa kasoo bilowda imise wadan baa soo marteen ilaa haddase dalka maxaa ka qabateen
xasan aadaa u mahadsan tahay waxaan kasoo aasaasnay wadanka mareykanka ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesora markaan aasaasnay kadib waxaan qabanay ugu horeysay shaqada ugu horreysay waxaan sameynay emergency response biila-aan ka jirtay two thousand fifteenkii bishii saddexaad ilaa bishii afraad ayaan biyo qaybinay waxaan biyo siin jirnay maalin walba lix boqol famil magaalada baydhabo iyo magaalada buur oo lix boqol famil ah ayaan biyo siinaynay ilaa roobka uga imaanaya markaan ka gudubnay waxaan sameynay iskuol aan waxaan ka sameynay magaalada daafeed oo afar boqol toban iyo shan arday dhiganayaan oo boqolkiiba sideetan ay yihiin agoon labaatanna ay yihiin dad danyar ah aan iskuol aadi karin lacag la-aan ay ku dhigtaan macalimiinta annagaasa la raga siino iskuolkaas wuxuu jiraa hal sano iyo afar bilood ayuu jiraa markii laga soo gudbo iskuolkaas waxaa jira iskuol kale aan ka sameynay i d bska in qaxootiga oo kusoo qaxay wadanka gudihiisa ee magaalada baydhabo ayaa jiro caruurta casayaasha subaxii way soo shaqaystaan galabtii waxaan siinaa casharo oo siday iskuol u aadi lahaayeen casharadii aan barnaa markay bartaan lix bilood kadib waxaan scholarship oga raadinaa iskuullada brivatka ayaan u gudbinaa iskuolkaasna wuu furan yahay waxaa kala sameynay qalab caafimaad oo ka kooban intii isbitaal loogu tiragalay oo container oo forty feet ah ayaan waxaan geynay magaalada baydhabo waxaana ka qaadnay dalka mareykanka wuxuu ka koobnaa qiimihiisa lacagta wuxuu ahaa boqol lixdan iyo saddex kun iyo saddex boqol dollar ayuu qiimo ahaan ahaa waan geynay alxamdulilah dad badanaa ka faa'iidaystay containerkii labaad hadda ayaa la geeyey magaalada xudur ayasna boqolkii waxaa waaye wuxuu ahaa qiimihiisa laba boqol iyo labaatan iyo laba kun valuega alaabta ku jirta forty feet containerka hadda alxamdulilah waa la isticmaalayaa mar dhowaa la geeyey haddana waxaan rabnaa kuwo kala badan iyo barnaamijyo dhan inaan ka qabano wadanka gudihiisa soomaali dhinac walbaba haddana waxaan u imaanay barnaamijka ugu weyn oo habi khaliif uu ka qeyb qaadan doono qeyb weyn oo waqtigiisa uu noo soo huray oo na siiyey ambasadharkeena aad baa nooga mahad celinaynaa waxaa weeye inaa iibino riik ayaan rabnaa inaa iibino oo wadankii in la geeyo dadkii inay helaan biyo nadiif iyo biyo joogta ah si caafimaadkooda iyo deegaankooda ay ugu nagaadaan dadkan qaxayo markaan riigaas ayaan u imaanay inaan contribution aga sameyno reer melbourne arladi eight teamna inaan ka aasaasno halkan markaan ka tagayno insha allah oo welijeedkan ugu weyn intaas buu ahaa waa garta waa mahadsantahay haba khaliifa dantan u dambayso siiyo habeen dambe sabtidaa la ballansan yahay dadku maxay fili karaan imaanaya maxaad usoo bandhigaysaa ha nio aad baa umahadsan tahay anaga sariirteenna raaxada badneyd the comfort of the berrydan gaalada mugta waxaan uga soo baxnay fii sabiililah dadka ummadda muslimiinta inaan kaalmayno soomaalinimo haddii kaa dhex guuxayso waxyaalo fara badan oo waxaa sameynaysaa damiirkaada uu ku ogolaanayo annaga halka waxaan u maanay dad masaakiin inaan kaalmayno cid gooni qabiil gooni aan kaalmaynana male waxaan soomaali dhan waxay u qabto waaye celina uma qadna cidna uma maqna ay ahayd maamahdii marka magaaladan ka imaadan waxaa lagu maamahdaa farshaleedii foolma dhigaas far keligeed foolma dhaqdo marka we have to be united noo imaada adresska lagu qaban doono waa two fifteen waa bell street uh, eventii waxay ka dhacaysaa two hundred fifteen bell street preston uh, waxaa la yidhaahdaa bell city oo ku taalo xaafadda preston
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app sbs com au xariijin soomaali